بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشرة بها الدين تعالى الحسيني هل كنا وحن إذن كسو قدنا عشر في بقولية أفراد تفسير القرآن الكريم كوحنا سوى شيدنا الشيخ محمد الشيخ عمر دير الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد وسورة الزخرف آخر كذا المريني آية طلبية طبعا الله كورميي dadka awliyadiisa ah sida wanaagsana jannada ugu casuumay markaasaa ilaahay waxau uhi wa fiiha maa tashtahiihi alanfusu wa taladu lacyun wa antum fiiha khaaliduun jannada waxaa ku leedihi nafi waxay doonto oo ficlan xaqiiqatan aan laga helayn halkan nafi waxay doonto halkan lagama helo qofku waxa uu doono waayitaanka uu waayey ayaa warwarkiiyo walaacaba ugu wacanba ishuna waxay ku qabowsatana halkan wax badan oo badan baanad arkaynin ee indhahaagu diidayaan waaritaanna halkan waa ka dheeri wa tilka aljannatu buu lahay jannadaa iyadaa allatii taasoo uuriftumuuhaa laydin dhexalsiiye bimaa kuntum tacmaluun camalkii aa samaynayseen sababtiisii ahaata jannadaa aa dhaxasheen waxa sabab u noqday baa ilaahay uli camalkii camalkaad samaynayseen marka camalkaasuu dad ku kala tegay nabigana calayhi salaatu wasalaam waxa ay asxaabtu su-aaleen dee haddii qof walba janniyo naar wuxuu galayo loo sii qoray maxaanu ka camal falaynaa waxau ihi icmaluu fa kullun muyasarun limaa khuliqa lah qof walba waxaa loo sahlayaa wixii loo abuuray janniyo naar camalkooda lakum fiihaa waxaa idinku sugnaaday jannadaa dhexdeeda faakihatun kathiiratun khudrad badan minhaa ta'kuluun khudraddaasa idin wax ka cunaysaan ama jannadaa xaggeeda ina almujrimiina baa ilaahay uhi dembiilayaashay fii cadaabi jahannama khaaliduun naarta jahanamo laydhaa cadaabkeeday ku waarayaan awliyada ilaahay markuu rabbi soo xusay kuwii cadowga ahaa buu tilmaamayaa naarta jahanama nacuudu billaahi minhaa ayay ku waarayaan laa yufataru canhum lagama kala goynayo cadaabka kala go- ma jiro balaayada adduunyadu iskuma xidhiidhsanto allah waxau yihi ina maca alcusri yusran faina maca alcusri yusra ina maca alcusri yusra mar kastaoo cusri yimaado fudayd baa ku xigaya laakiin taa alla wuxuu uhi laa yufataru canhum lagama kala goynayo wahum fiihi mublisuun cadaabkaa dhexdiisana way quusanayaan marka ay cadaabkaa ku jiraan quus bay taagan yihin abal iyo yididiila iska jira in insaanku inta uu ifkan joogo haddii cudur ku dhaca iyo haddii faqri ku dhaca iyo musiibo kasta armaa lagaa nafisiyaa buu leeyay laakiin taa waa meel quustu halkay ku ururtay weeye allah waxau idhi hayaabina wamaa dalamnaahum wey wamaa dalamnaahum kumaanaan gardaroon walaakin kaanuu waxay ahaadeen hum aalimiin kuwa naftoodii ku xadgudbay kuwa dulmi sameeye dulmiga abaalkiisiina waa kaa gaalku aad buu necabiyay intuu ifkan joogo geerida ilays baanu ku raadinayaa wax kastoo uu isleeya way kaa dibdhigaysaa oo dee dabcan aan ka dibdhigaynin marka adduunkiisoo dhan wuu ku iibsan lahaa hadduu helayo geeri la-aanteed maalintaa laakiin geeri buu doondoonaya allah wuxuu ihi wanaadow way tiraabeen ama ay yeedheen ahlunaarkii waxay leeyiin yaa maaliku malagan shaqaalaha naarta maamulaya agaasimaha ka ahow liyaqdi calaynaa rabbuk ilaaha iyagu hana dilo digta alla ha naga jaro oo kow ha naga siiyo sidaasaabay erga u dirteenba nafta uun bal hanaga geerida laftii aanu ka carari jirnay ifkii baanu iminka doonaynaabay ilaahay noo barya waxaad noo baridaa inuu nallaayo qaala waxau idhi innakum maakisuuna way idinku waari hadday doonto muddo dheer kadibba ha ahaatee halkan way idinku waaraysa meel looga dhaqaajinayaa ma jiro go-aankii saas go-aankii ilaahay saasuu ku dhacay marka waxaa lagu waarayaa waxa weeye geeri iyo nolol labadaa dhexdooda geerina ma jirto nololina ma jirto laa yuqdaa laa yuqdaa calayhim fayamuutuu geeri laguma xukumayo saa ay u dhintaan laa yamuutu fiiha walaa yaxya labadaas u dhexeeya geeriyo nolol laqad ji'naakum buu ilahay yidhi isagoo tilmaamay dembiga iyo aafada balaayadan ay igu dhacday laqad ji'naakum waanu idinla nimid bilxaqi qur'aanki bilxaqi tawxiidki labadaba way islaasimayaan islaamnimadii walaakina akarakum intiina badani lilxaqi kaarihuun xaqa idaan jeclayn oo nacsantihin xaqa ayaa diideen xaqaas waxa weeye insaanku marka uu raaco ka waadoon noqonayo walxaqu axaqu an yutabac ilaahay xaqa isaga xaqa xaqa ummadda u keenay xaqaa laga doonaya inay raacaan xaqay ku nabadgelayaan am abramuu buu ilaahay ma waxay go-aamiyeen amran arrin bay go-aamiyeen miyaa islaam iyo ehelkii in laga hortago ilaahay iyo rusushiisana la diido ma arrinkaasaa go-aana fa innaa mubrimuun annaguna waanu go-aaminay baa ilaahay wuri ilaahayna arrinkiisiibuu go-aamiyey go-aanka kaafirka iyo gaalku hadduu inagu soconayo inagu fulayo waxba inagama hadheen laakiin go-aankii ilaahay baa hor jooga wuxuu ilaahay doonuu qadarunbaa dhacaya laakiin waxay qorshaystaan ay balaangareeyaan ma dhacayo fakama hadheentan am yaxsabuuna buu ilaahay yidhi ma waxay moodayaan annaa laa nasmacu inaanaan maqlaynin annagu sirahum hoosu dhigooda iyo wanajwaahum faqooda waxay iyagu siraysanayaan iyo waxay ku faqayaan balaa waanu maqlaynaa buu ilaahay yidhi wa rusulunaa malaa'igta iyadiina ladayhim iyagoo agtooda yaktubuuna way qorayaan sidaa wey ilaahay go-aankiisu wuxuu ku salaysan yahay cilmi xeel dheer iyagoo go-aankoodu waxa uu ku salaysan yahay kaflad iyo jahli ayuu ku salaysan yihin waxaanay waxba ka hayn mustaqbalkiisa iyo masiirkiisa iyo inay fulinayo in kale ayay khatirayaan oo ay leeyihin kontonka sano tobanka sano boqolka sano sa aan ugu talagalno sa aan wax uga helno sa aan dad u kharaabino laakiin alla waxa uu halkan tilmaamay malaa'igtiisii inay rabbi wax ka qorayso sirtooda iyo faqooda iyo inuu intaba ilaahay ogsoon yahay qul waxaa tidhaa nebi maxamedow in kaana liraxmaani walad ilaaha boqorkii hadduu ubad leeyahay fa ana awalu caabidiin aniga ah kuwa ugu hor caabudaya subxaana rabbi asamaawaati waalard ilaaha cir iyo dhulba iskale rabbiga u ah ayaa hufan rabbi alcarsh ee carshigana rabbiga u ah iska leh camaa yasifuun waxay sheegayaanba alla uu ka hufan yahay oo uu ka fog yahay marka daa macnaheedu waxa weye wax waladoo ilaahay uu leeyahy ma jiro culamaaul balaaqa waxay tilmaamaan in iyo idaa farqiga udhexeeya waxa uu yahay idaadana waxaa loo isticmaalaa wixii xaqiiqo ah idaa jaa-a fulaan markaad tidhaha kolley wuu imanaya kolkuu yimaadan weeye laakiin erayga in ah waxaa loo isticmaalaa wax inuu dhaco iyo inaanay dhicin labadaba suuragal yihiin weliba inaanu dhicin badan ay badan tahay in facalta haddaad samayso weeye laba hube marka ilaahay wax waladuhu leeyahay ma jire hadduu lahaan lahaaba calaa sabiili alfardi waataqdiir ka soo qaad bo-or anaaga hor caabudi lahaaba laakiin kii baan jirinba wey waa kii mustashriqiinta nimankii la odhan jiray inuu ciise ina ilaahay yahay waxaaba sheegay qur-aankiina dabeedna aayaddanay soo qaateen koob iyo siddeetanaada suurata zukhruf in kaana liraxmaani waladun fa ana awalu lcaabidiin waladkaasi wuu jiraa annagaa sheegnay bay idhaahana caabuda dabeedna waa kii cabdilxamiid kashka dee u jawaabaya lahaa nimankaa luqada carabiga ayaanay garanaynine iyo xuruufta iyo macaanideeda iyo waxa ay faa'iideeyaane بل أتحدى لهم أن يعربوا قوله لا حول ولا قوة إلا بالله بل وحن دابدو قال لك يا بنينا إيسو إعرابان هو أي أوجه ديدا كتشرت إيو لباتن كيدي وشيك وحكسو شيغان إريقا لا حول ولا قوة إلا بالله دي تاقرا وأن تنوح بيك شيغي فذرهم نبي محمد اسكغاتا يخوضوا ويلعبوا يخوضوا باطل باطل كهدح كلام wayalcabuha iska ciyaareen xataa yulaaquu jeeroo lala kulmiyo yowmahum maalinkoodii alladii yuucaduun ee loo yaboohay maalinkoodii waxaa loogu idaafaynaya waa maalin aanay gafayn iyagu ha istiidsiiyeen laakiin kolleyba oo lama huraan maalin ay mari doonaan wey xayaatadoodii waxaa ilaahay uu ka dhigay yakhuuduu wayalcabu khawfkuna waa wixii baadil ay dhex galaan shaqadooda gedigeediina kol haddii ay aayala-aan dhashay waa ciyaarun ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين هل لو وحي باطل ولو بانو انغنا دح هريفت قبسن جن مالنتا ان يدان يغا كمر خاطف راي وهو إلهي الذي بقر كيوية في السماء إله سمد إله كاها لغو عابدي وفي الأرض إله رول كان إساق إله لغو عابدي وهو الحكيم العليم شيء والبا إساق حكمته يلا أكسون وعلمه مع الحكمة وحكمته مع العلم ماشي وحدي قيو وحبكو مساكنا وحسك معروفة بشركم مركا أي وحسمين أيام حكمة عاني لهين أو جيد بات تجارب إيا تجابو إيا خبرات إيا كو إيجد بالا سمايا مركا صاد بين مدبر الله إسلا الرفاضي أو وحبضا أي بحين كدبا حكمة دي لقول دوالا إيا وحبا وحكم راسبها لكن لهي شيء ماشي سلامة سيغو إلي يدول بيسكا إلهي كيله laakiin waxa kale ay wadwadaan waa dhulka iyo meelahan uu joogaa mid sheegtay inuu samada ka ilaahay maya watabaaraka waxa baraka iyo khayr bato xumaan ka hufan alladii ilaahi lahu mulku samaawaati waalardi wamaa baynahumaa oo keligii u sugnaaday lahaanshaha samooyinka iyo dhulka iyo inta ka dhaxaysa wa cindahu cilmu saaca qiyaamada ogaanshaheeduna agtiisay ahaatay cid kale oo la ogi ma jirto wailayhi turjacuun isagaana la idin celinaya oo la idin horgeynaya adduun iyo aakhiraba ka kala wadee maamule abuurtay waa isaga walaa yamliku ma hananayaan aladiina yadcuuna min duuni kuway caabudayaane alla ka sokeeya inta alla ka sokaysa kuway caabudayaan ma hayaan ashafaacata inay ilaahay ka wusdeeyaan khalqigoo ay ergeeyaan ma awoodaanba mana hayaan ilaa man shahida bilxaq laakin man shahida bilxaq cidda ku dhawaaqda tawxiidka yamlikuuna shafaacata biidni illaah cidda iyagu xaqa markhaati ka noqda ee qira xaquna waa tawxiidkiye kuwaasi waxay milkiyayaan ilaahayna uu siinayaa ashafaaca wahum yaclamuun taana way ogyihin waxay ogyihiin inay shafaacadaa leeyihin oo ilaahay baa u sheegay ambiyada malaa'igta iyo muuminiintuba marka tani waxay raddi u tahay odhaahdii ay yidhaahdeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfaa hala yaabina waxaanu caabudnay alla inagu dhawaynaya ilaadaan ugu tawasulanaa bay yidhaha waa sallaankii ilaahay loo fuulayay halkaasuu ilaahay ku xidhay waxaanu ilaahay ogolayn ma ergeeyin walain sa'altahum haddaad weydiiso man khalaqahum yaa idin abuuray haddaad tila layaquuluna allah waxay odhanayaan ilaahay layaquulanna maahe waa layaquulunna layaquuluuna oo wowgii iyo nuunkii laga jaray weeye nuunu tawkiidka gala awgii layaquuluna allah waxay leeyihin ilaahay ayay odhanayaan ma odhan karaan dee hebel ba abuuray hebel ba abuuray lama hayo maxaa maanta isnaarinaya ee ama biology ama science ama maadooyinka kale ee insaan wax ka sheega ha ku takhasuseene mid yidhaahda warshadayda insaankan soo saartay lama hayo fa anna ay ufakuun haddaba sidee loo weydaariyey alla rumayntiisii iyo awooddiisa inay u qiraan waqiilihi waqiilahuna waa la akriyey wayaclamu qiilahu ayuu ogyahay ilaahay odhaahdii nebiga uu nebigu uhi yaa rabbi ilaahaygiiw ina haaulaa'i kuwani qowmun laa yu'minuun waa dadaan iimaan lahayn cabashaduu nebigu kuwan kasoo gudbiyey ilaahay u gudbiyey isagoo kaga cabanaya iimaan la-aan iyo inaanay alla rumaysnayn taa alla wuu ka warhaya marka waqiilahu haddii laydhaa qiradaa la taxliiliya ama tawjiiheeda la sheego waa mafcuul ficilkiisii go-an yahay aanay dhacdhaabay badantay qur-aanka dhexdiisa sidaan inoo dhigan qiraa'atu xafs can caasim waqiilihii dii la akriyay iyadana halka hore ay ku cadfan tahay meesha ugu waadixsan ee ay ku cadfanaan kartaa waxa weeye waa cindahu cilmu saaca ilaahay agtiisa waxa ahaaday odhaah qiyaamada ogaanshaheeda isagunbaa qiyaamada cilmigeedu uu agtiisa yahay wa qiilihi wa cindahu cilmu qiili odhaahdii nebiguna sidaan soo socota uu yidhi uu ku cawdayna ilaahay unbaa taana og oo ka warhaya oo uga jawaabaya wa cindahu ay cinda allahi cilmu qiili rasuuli sala allahu calayhi wasalam nebiga odhaahdiisii uu yidhi buu alla og yahay yaa rabbi ina haaulaai qowmun laa yu'minuun rasuul walbana ilaahay isagaa u ogaado nebi nuuxba markiiba cabashada gudbiyey fadacaa rabbahu fadacaa rabbahu anaha anii maqluubun fantasir fafataxnaa abwaaba asamaai bimaa'in munhamir markuu cabashadaa gudbinayay ilaahaybaa isagana u ogaa iyo rasuul walba fashtax canhum iska wey ka jeedso iska dhaaf waxaad sii tidhahdoo kaloo murani ma jiro leannahu kuwan murankoodu waa mid lagu daalayo waqul salaam waxaana tidhaa nabaday aan kala nabad galane leannahu qofka falaa tumaari jaahilan fatutcaba baa layihi qof aan aqoon lahayn oon mistaaqiyadaada iyo miisaankaaga toona garanaynin haddaad la doodo waad ku daali marka salaamtani waa salaamtii kala tagga ahayd fa sawfa yaclamuuna hadhow bay ogaan doonaan wixii ku dhaca waxay ku dhaca aayaadku waxay tilmaameen bushaaro nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay ugu bushaaray inuu odhaahdiisu og iyo cabashadiisu og yahay warbixintiisa iyo baahidiisa intaaba marka waxaa loogu bushaareeyay cadowga inuu ilaahay abaalmarintii diyaaru la yimi suuradan afar iyo afartanaad waa sagaal iyo konton aayadaheedu suuratu dukhaan suuratu dukhaan iyo suuratu ljaafiya labadaba sida magacyadooda ka muuqda wuxuunay tilmaamayaan isbeddelka insaankii ku iman doona mar qiiq lagu shido oo ilaahay qiiqiisa uu ku afuufo oo lagu soo kiciyo iyo mar jilbaha loo wada rido waxay ka turjumayaane saa aada ka arkayso tilmaamayaan qiyaamada iyo cadowga sida ilaahay adhaxda uga jebinayo labada suuradoodba bilowgooda waxaad ku arkaysaa kitaaban kitaabkan kariimka ah ee ummadda bara ilaahooda boqor boqorka ah xaq wuxuu ugu leeyahay manhajka u ah iyo aakhiro waxa ku dambeeya macrifada dhabta kitaabka laga helayo iyo ammaanta uu leeyahay waxaa labada suuradoodba haddaynu isku qabanno ay aada u badinayaan iyagoo iskaga dhow mawduucaas awoodaha ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo aayaadkiisa cajaa'ibka badan ee indhaheenna mar walba waxyiguuu jeediyo بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الله أعلم بمراده بذلك والكتاب المبين بان كنا ارتبه لها الكتاب في عضاء أبانا ومعدائي أبان لازم لبدا واكا من كراه معنى هيدون أي هاي وكتاب كي سيدي سو افتيمي سيدي سو كلا بحثنا أي لها ودقدقين وح قرصوني كترين أما ومبين وحل بددك وعدائي آه وحي للدنيا الدنيا آخرة وحرية وحدا بابا wax amal ahay dad ku dhaqmayaan iyo waxay ku nabad galaan intoo dhan bay siday ku ururta innaa anzalnaahu waxaanu soo dejinnay fii laylatin mubaaraka habeen la barakeeyey habeenkaasi tafaasiil baa ilahay uu kasii bixiyey innaa kunnaa mundiriin annaga ahaanay kuwa digayabaa ilahay u xigmadda ilaahay kitaabkan uu soo dejiyo waxa weeye dad in loo digo waktigay fursadda haystaan inay ka faaidaystaanna loo sheego waqtiyada tamiinka ee qaaliga ee cimrigooda ilaahay uu ku dheeraynaya ka faa'idaysanayaanna habeenkan ammaantan iyo barakadan labaa ka mid a fiihaa habeenkaa dhexdiisa waa laylatulqadrigiie yufraqu waxaa la kala diraa kullu amrin xakiim arrin kasta oo sugan arrin kasta oo sugan oo saranseer iyo surmasoogtaba aan lahayn oo aan fashilmi doonin oo caalamka ka xaqiiqo noqon doona ayaa habeenkan la go-aamiyaa amran min cindina farqan min cindina go-aamin ilaahay xaggiisa ka ahaat ama talo ilaahay xaggiisa ka timi weye innaa anagu kunnaa waxaanu ahaanay mursiliina kuwa diraya malaa'igta arrinkan fulinaysa ilaahay baa diraya raxmatan min rabbik waa naxariis ilaahaaga xaggiisa ka timi awgeed ayaa habeenkan loo soo dejiyey arrinkan loo go-aamiyey arrinkan loo fulinayaa malaa'igta loo diraya innahu huwa asamiicu alcaliim ilaahay baa sifooyinkaa wanaagsan isaga iskale oo wax walba maqlaya wax walba og marka habeenkani alla waxa uu ku sheegay in qur-aanka la soo dejiyey habeenkaa habeenkaa in la soo dejiyey habeenkaasi iyo astaamaha uu leeyahayna suuratu lqadr ayaynu ugu tegi doonaa suuradda in anzal la idhaahdo inuu dee kun bilood ka khayr badan yahay habeenkani in uu ku jiro bisha ramadaanna waxaa tilmaamaysa aayaddeenu kusoo marnay suurat lbaqara شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن دلة المام القرآن كونه هبين كان سودقي مركلنا لحصي إلى هاي حصي إن قرآن كو سودقي بشهر رمضان معنى هيدو حوية تاسي أي لم يتهي بشهر رمضان بو هبين كتلا حديث تآد الصحيح النبي كسوغاننا واتت الماتي طبعا كالتنبوت رئيس دمنا إنه كتلو الرمان إلى هاي تلمام إلا كالقوى من أيو يفرقوا kullu amrin xakiim arrimo kastoo ilaahay uu go-aamiyo muxkamoo sugan baa la kala diraa waa wixii arrimaaha ku fulaya ummadaha ku nool caalamkan mid la dilayo mid la noolaynayo mid la cisaynayo mid la dulaynayo iyo arsaaqadooda ajashooda wax alla waxaasoo dhanba markaasaa dabeedna qofku isagoo iska guursanaya isagoo iska dhalaya isagoo iska dhaqanaya ayaa go-aanka sanadkan loo soo qadimay waxa uu yahay inuu dhaqaajin doono kafantiisiina waa tolan tahay isaguna wuu islama rogayaa marka yufraqu kullu amrin xakiim amran min cindinaa warbixino malaa'igta la soo gaadhsiiyo habeenkaa la kala fulay sidaa miisaaniyadda sanadka iyo talagalka sanadka loo sii dejiyo loogu talagalo sidaasa ilahay agtiisana ay uga soo fusho looba xil saaray ciddii fulin lahaydba amuurtan adiguna وانا دغ خيرنته وانا دبابعينيسا وانا لغوغو مقيا رب السماوات والارض وما بينهما اله عري دوليا وحا كدخايسا اسكلا وي ربغا و ابورتي ماموليا ان كنتم موقنين hadii ay yaqeensantiin marka macnaheedu waxa weeyaan ilaaha sidaa ugu tala galay inay wax waliba u socdaan ee u qorsheeyay ilaahnimada dhabta isaga leh kan la caabudayo laga dambaynayo laga tala qaadanayo adoon loo noqonayo waa isaga laa ilaaha illaa huwa ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro isaga mooyaane yuxyi waa yumiit isagaa noolaynayo dilayo rabbukum wa rabu aabaa'ikum alawaliin idinka rabbigiina weeye aabbayaashiinii horena isaga uunbaa rabbi u ahaa oo aabbayaashay leeyihiin waa daba raqlaynaynaa oo had iyo jeer waxaanu kaga dayanaa dhaqan bal hum fii shakin yalcabuun bal hum iyagu gaaladu fii shakin bay ku jiraan yalcabuuna waa ciyaarayaan sideedaba camalka adduun iyo aakhiraba mid kasta la xidhiidhee wixii wax ka dhashaanee faa'iido yeesha waa wax muhiima laakiin wixii kale waa cabad iyo ciyaar ayaa lagu tilmaamaya wax kastay horumariyaan iyo wax kastay qabsadaanba kol haddaanu asaas iyo iimaan iyo aakhiro loogu talagalay midna jirin warbixinta ilaahay uu ka sameeyey waa lacib iyo cabad fartaqib nebi maxamedow sug yowma taati samaau maalinka ay iman doonto samadu bidukhaani mubiin qiiq cad oo muuqanayoon qarsoonayn ayaa samada ka soo bixi doona yaksha annaas yaksha annaasa dadku daboolaya qiiqaasi haadaa cadaabun aliim ayay odhanayaan yaquuluuna haadaa cadaabun aliim kani waa cadaab kulul bay leeyihin rabbana kshif ilaahay yagiiw naga qaad cana alcadaab cadaabkan ilaahay naga dulqaad bay leeyihin innaa mu'minuuna waanu rumayn doonaayo waanu kuu toobad keenaynaa annaa lahum xaggee buu uga sugnaaday addikraa waantow kayfa lahum dikraa oo sidee waantoobayaan waqad jaa-ahum iyadu u yimi rasuulun mubiin rasuul wax walba u iftiimiyo wax walba u caddeeyey iyadu u yimi oo ay diideen sidee bay u waantoobayaan uma tawallow canhu way kasii jeedsadeen rasuulka ah wax walba u iftiimiyey sidee u waantoobayaan kolka wa qaaluu waxay ku yidhaahdeen nabigii intay eedeeyeen mucallamun waa mid wax la barayo oo dad bani aadama wax usoo sheeg sheegaya waa bawsi buu ku socdaa bay dhahan bawsi majnuun waana waalan yahay bay dhahan rasuulkii wax walba u iftiimiyey saasay ku yidhaahdeen haddii ilaahay uu yabahoo la tijaabiyeyna waxaa la yidhi innaa anagu kaashifulcadaab baa ilahaywna cadaabka waanu ka faydi qaliilan in yaroo dee intay nool yihin baaba iska yar muddo kooban baa iyadoo balbaryadooda iyo ballanqaadkooda la eegayo xoogaabaa cadaabkan ku dhacay laga dulqaaday innakum caa'iduun waa ku noqonaysaan buu ilaha yidhi cadaabka intoo laydinka qaaday iminkaa ka cabanaysaan ayay idinku noqon yowma maalin xus markaa nabdishu aanu qaban doono albabshata alkubraa qabashada weyn markay cadaabkaa markay ku noqdaan xumaantii ay lahaayeen waa ka baxayna waxaa la qaban doonaa albabshata alkubraa qabashadii weyneyd innaa muntaqimuun waanaanu ka aar gudanaynaa baa ilahay wey waanu ka aar gudanaynaa marka sidaa loo qabto culamaau tafsiir qaarkood waxay leeyihin arrimahan aayaadku ay sheegayaan haddii ay tahay qiiqan iyo haddii ay tahay cadaabkan iyo haddii ay tahay badshadan iyo qabashadan intaniba waa arrimo hodhow hore u dhacay waqtigii nebi maxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam waxa qaba sidaa cabdillaahi ibnu mascuud sida xadiidka afarka saxiixe ka sugan ee u tilmaamayo ibnu cabaas iyo rag kale waxay iyaguna qabaan arrimahan inay soo socdaan oo qiiqan iyo cadaabkan iyo badsadaniba in ay iman doonaan marka haddii tafsiirka cabdilaahi marna waxa uu leeyahy waa dhacdadii wakhtigii nebiga caleyhi salaatu wasalaam soo martay reer quraysheed oo uu habaaray nebigu sidii nebi muuseba u habaaray faraacinadii iyo mujrimiintii dabeetana waxa ku dhaca wuxuu yihi allaahuma ajcal calayhim siniina ka sinii yuusuf ilaah wakhtigii nebi yuusuf abaarihii dhacay oo kale ilah kuwan ku sila waa lagu saliday xataa akalu lcihiz ilaa ay cuneen goga geela ay cuneen ama dhogorta iyo dhiigga iyo suufka iyo waxaas qabsaday ilaa ay yidhahdeen aan biyaha ku cabnoon dubano ilaahay halkaa ay gaadheen dabeetana nabiga u cawdeen calayhi salaatu wasalaam ehelkaagii baanu nahay isku abtirsiimaynu nahay qaraabaynu nahay ilaahay noo bare hanaga dulqaaday waanu toobadkeeni ilaahu ka dulqaad balay ayuu markaa baryay nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay ka dulqaado kolkaasaa dabe waxay leeyihin rabbana kshif cana alcadaaba innaa mu'minuun waa laga dulqaaday innaa kaashifu alcadaabi qaliilan ballantaasaa ilaahay u qaaday nebigan oo laga dulqaaday laakiin halkii bay ku noqdeen sidan ilaahayba uu sii sheegay innakum caa'iduun way ku noqdeen dabeedna waxaa ku dhacday albatsatu alkubraa oo badara badara sidaa darteed baa waxa uu leeyahy cabdilaahi shan arrimood horey u tegeen dukhaanka oo qiiqan ah cafwan horta waxaynu soo dhaafnay markii abaarahaasi ay ku dhaceen ee balaayada iyo gaajadu ay ku badatay ayaa mid iyaga ka midii markuu xagga kore eego waxa indhihiisi ay qabtaan uun qiiq abaartii dhulka ku badatay iyo omoskii iyo qiiqi balaayadii badatay ayaa qiiq isqabtay iyagiina nafaqa daraa ku dhacday dabeetana haydhhaydh bay indhahoodu bixiyeen dhimbiila hor yaacay baa la ydhaha qofka marka laga warramayo indhihiisu inay silhanaadeen oo kalar kale iyo midab kale u arkay marka gaajada iyo nafaqa darrida ku dhacday baa dadkii oo dhan isweydiiyeen war maxaa qiiq baxaya yaa dhulkii qiiq buu noqday in shaaciraa ka gabiye waxa lahaa waa mahmahin maqbaratin arjaauhu kaana lowna ardihi samaauhu qarfooyinku aad bay u badan yihiin ilaa qiiqu dhacadoo cirki iyo dhulkii ay isu eegaadeen oo uu asalba ku noqday xaggii boorka boorka waxaa asal ku ahaa dhulka laakiin cirkiibaaba ka daray buuri oo cirkiibaaba la moodaaba inuu u eg yahay dhulka oo ka boor badanba jawigu saasuu dhacay marka cabdilaahi wuxuu leeyahay dukaankaasi uu tego ka ay nimankaasi arkeen buu cadaabkaasina abaarahaasu ahaa ilaahay uu ku salliday iyo cuduradaas badsadanina maalintii badarbe wuxuu ku daray aruum oo iyaduna maaragtay ballanqaadkii reer ruum iyo inay heleen qolyaha kalena dee intan oo dhan waa qiyaama dukaankan axaadiis saxaaxa kusoo aroortay waxyaabaha dhici doona akhiru zamaanka inuu ka mid yahay qiiq isaguna isqaban doono markii qiyaamadu soo dhawaato iyo cadaabkan oo ku dhici doono qabashada weyne la yidhi yowma nabdishu basata alkubrana waata qiyaama labada tafsiirba way jiraan ولقد فتنا أبو لهير وأنه امتحان قبلهم ارتد قوم فرعون فرعون قال ذي سبان امتحان وجاءهم رسول كريم رسول ونكسن باويمي ونبي موسى يا ولالك هارون الله سعلا عليهما السلام الرسول ونكسن رهط كرام من الله تعالى أن أدوا إلي أنيق إيسو دير عباد الله أدومها إلهي أدون سنة إسان كدايا أدون سيقو إيسو دير حرية ساسي أولتكين waxay ula tegeen rusushaas addoomahan waa reer banu israa'iilkan addoomaha ka dhiganaysaan aniga iisoo dhiiba an adduu ilaya cibaad allah cibaad allaahi marka waa mafcuulu bihi waxaa faraacinada haddaad tihiin faraha ka qaadaan oo isoo gudbisaan addoomahan ilahay marka wuxuu u socday waxa ka mid ah in ilaahay la caabudo dadku addooma ilaahay wada noqdaan waxa uu kaluu la socday inqaad lilmustadcafiin ahdaafta loo jihaado wey dadka muslimiinta u jihaadayaan dadku inay dad ilaahay wada noqdaan ilaahay inay ogolaadaan iyo in ciddii mustadcafee tamar daran ee la harowsanayo ee dali iyo diinba lagu laga dhibay in loo gargaaro oo loo hiiliyo marka waxyaabaha ilaahay uu kusoo diray bay ka mid ahay nebi muuse calayhi salaam ama an adduu ilay aniga ii soo dhiiba oo ii hogaansamo iraaca cibaad allah yaa cibaad allah war cibaado fircoon ma ihidine addoommo ilaahay baa tihiin iraaca waxaan idin faraya dhiida innii lakum rasuulun amiin waxaan ahay rasuul xaggiina loo soo diray oo risaalada lagu aaminay saasuu leeyay nabiga marka kuwaasiba jirrabaadan quraysh la mariyey iyo kufaarta ayuunbay mareen faraacinaduna oo waxay yidhaahdeen muusow ilaten xalay soo marayna aayaadkii ilaahaaga noo bari ilaahay noo bari waqaaluu yaa ayuha saaxiru ducu lanaa rabbaka bimaa cahida cindak inanaa lamuhtaduun فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون أسهنا قوة سبا امتحان بين مرينا مركي لقد دول قادة عذاب كبرتي كميس ولا تعلوا على الله يقول لي إلهي يكو كبرنا إلهي هاي سقاب قادنا إني آتيكم محمد لئيم بسلطان مبين معتسوين بان إذن لئيم وعب تاسو لئيم هديها هنشبين أو مناورات كي عدوغا يبلادين waa ka jawaabo waxa uhi wa innii anigu cudtu birabbii wa rabbikum cudtu waxaan magan galay aan irkaday oo aan ku tiirsaday birabbii wa rabbikum aniga rabbigayga iyo idinka rabbigiina an tarjumuun inaad dhagaxi ku dishaan halkaa ka muuqanaya inay dhagax kudilid bay ugu hanjabeen marka inaad dhagaxi ku dishaan baan ka magan galay ilaaha labadeennaba inoo wada ilaaha marka waxaa halkaa xusayaa dadku inay ilaahay u siman yihin fircoonna wuxuu yahay aanu jirin wain lam tu'minuu lii haddii aydaan ii rumaynaynin factaziluunii idaayow taraha iga qaado haydilina fadacaa rabbah markii arrinku uu sii adkaaday ina ilaahay siibuu u yeedhay anna haaulaa'i kuwani qowmun mujrimuun waa dar dembiilayaala buuri ilaahay kuwani waa dembiilayaal sidaasuu nebigani leeyahay marka macnaheedu waxa weeye kol haddii dembiilayaal ay yihiin ilaahay u khaarajiyo kuwan iga raaxee oo halaag allana waa amro waxau ihi fa asri guura geli bicibaadii addoommahayga leylan habeen inakum mutadacuun waa laydin raacaya kaxee baa layidhi oo guura geli oo saaad ku nabadgelaysa adiga iyo addoomaha kula socdaaba waa in habeennimo la baxo ilaahay baa tilmaamay dabeedna habeennimadii bay baxeen watruk ilbaxra baddana iskaga tag rahwan ay saakinan isagoo sidiisaasoo xasiloon oon isgaraacayn إنهم يجوا جند مغرقون وعلى لها فين دونه رهبgu waa isagoo xasiloon oo degan badda waa la yaqaanaa inay biyaheedu haraaciyaan oo saa isu baraanbarayaan markuu ushii ku dhuftay dabcan intii uusha ku dhuftay way kala tagtee ummadani maraysa ee waddada iyo jidka u ahaydee ilaahay u furay biyihiina hareerahay u joogsadeen markaad badda dhaafto ha isku sii daynin sideedii hore si aanay ugu ciyaarin laakiin rahwan ha xasiloonaatee bartan oo bannaan ka tag waxaa loogu talagalay inay kuwani soo galaanoo lagu abro innahum jundun muwraquun gooco la hafinayaha soo galeen dabeetana ducaafadaasi waxay moodeen meeshu inay iska bannaan tahay meel la baneeyey way moodeen meel iska bannaan bay u qaatay way iska soo galeen halkaasay ku libdheen oo meel ay mareen la waayay faraacinadii meel ay mareen baa la waayay allana waxa uu tilmaamay wixii meesha ka dhacay waxa uu ihi kam tarakuu imisay ka tegeen min jannaatin beero wa cuyuunin ila biyaa wa zuruucin iyo daaq baxay ama waa zuruucin firi dadku uu cuno oo baxay oo raashina wa maqaamin kariim iyo bangalooyin aada u wanaagsan cimaarado ay dhiseen iyo wa nacmatin barwaaqo kaanuu ay ahaayeen fiihaa faakihiin fiihaa dhexdeeda faakihiina kuwa ku raaxaysta kadalik alamru kadalik arrintu shaki ma lehe waa sidaa laydiin sheegay wa awrathnaaha waxaanu ku xil wareejinay oo gacanta loo geliyo aanu dhaxal siinay qawman aakhariin ummado kale oo reer banu israa'iila famaa bakat calayhim umay ooyin alsamaau waalard samooyinkii umay ooyin iyo dhulkii wamaa kaanuu manay noqonin mundariina kuwa loo kaadiyo iyagu waxaabay jeclaadeen inay toobad keenaanoo fircoonba waa kii ashahaado hollaba eh ee isku dayay wamaa kaanuu mundariina looma kaadinin kuwa loo kaadiyo may noqon ولقد نجينا بني إسرائيل خير بني إسرائيل وحن كنا بدقلنا من العذاب المهين عذاب كي دوليني رقال كاهرة وحا اي كتغين آه عيون يا مقام كريم يا زروع آه كنوز دينا واكوشرتا مركب داره يا بنغلوينكي يا بارنكي يا بيه احيا اسكوة قوفلا قاس لقد نقاتي الله بس لبي سقر ربي وحسويلاني قانا تبارك وتعالى وأورثناها وحي تلماميسا وضحلون كوان دا لقما دعينيني لحال ألا أوك سوريك يوي سيدنا رقب عليه الصلاة والسلام إلها وحسا وحكرها لي قال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب حين لها وقصور ريبا النبي هو الله قصور ريبه وأحلى قصور ريبه ساساني تهايو dee dadka noocan xoreyntooda iyo quwadan iyo boqortooyadan jabinteedu mid ay karayeen reer banu israa'iil ma ahayn mid ficil ka galayna ma ahayn ilaahay baa saa wax jabiyey asxaabtu ridwaanullaahi calayhim kolkii ay xoreynayeen faris boqortooyooyinkii waaweynaa ee reer faris iyo reer ruum iyo ee ay ka saareen magaalooyin dhan oo iska camiran oo dahabkii iyo xariirtii iyo taajajkii iyo guryihii iyo xamaamo aanay weligood arag iyo wixii isku qoofalan yihiin waxaasoo isu baxay bay arkeen carabbay dee waxay ku noolaayeen dhul aan xadaarad badan lahaynoo iska meelo yaryaroo la iska huluulan jiray markaa waxay tegeen dee nimankii reer yurub oo cimaro u yaqaanay habka dhismaha iyo tacmiirta iyo boqortooyadii kala weyneyd ee ree bershiyanka reer faris ayay tegeen dhul ay la yaabeen quruxdiisa iyo waxuu yahay qaarkood garanba waayeen dabeedna markii ay xoreeyeen intay ku hinjiyeen ay meeshii ka saareen ay dabeetana dhulkii dhex degeen ayay markay salaada istukinayaan aayaadkay akhriyayeen bay ka mid ahay kam tarakuu min jannaatin wa cuyuun wa zuruucin wa maqaamin kariim wa nacmatin kaanuu fiiha faakihiin kadalika wa awrasnaaha qowman aakhariin macnaha waa waa tusaale xaya tusaale nool weeye casharo ay ka arkeen weeye caalamka guudkiisa inay dhacdooyinku soo noqnoqonayaan oo cadowga ilaahay hadduu doonayaba ha isbidee marba laga helayo feeye qaniimo laba yaabo alla waxa uhi walaqad najaynaa bani israa'iila min alcadaabi almuhiin cadaabka dulaynaya laga badbaadiyey reer banu israa'iil waa gumaysiga cadow dhakada kaa fuuloo ku dul baxoo kugu habsada kaasaa kuugu daran wax waxadoonsada gaal baa ugu daran liannahu ilaahay baa laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dima ballanna ma leh tolna ma leh dadka kale waxaa laga yaabaa islaamku inay miduun isku xeeriyaan oo xigto iyo xilo iyo wuxuu in la isku xeeriyo laakiin kani diintiisuna waa maslaxad ballanna male xigtana male baa ilahay wuri isagaa yaqaana من فرعون بقى من العذاب المهين هدي هذا الله أرمو وحكلاها ولا جو بياني من فرعون من العذاب المهين عذاب كيد اللين يانو كنا بتجلين من فرعون بقى كنا بتجلين مركب دبك عصايس dadka muslimiinta ee gaaladu maanta ay harowsanayaan ama wadamadooda ay ku gumaysanayaan ay dhibayaan dhibkaasaa haysta inahu fircawnkani kaana wuxuu ahaa caaliyan min almusrifiin caaliyan midiisa sarraysiiyey u ahaa min almusrifiina buu ka mid ahaa kuwa xadgudbay ayuu ka mid ahaa kuwa xadda tallaabay mid kibray oo xarigii goostay buu ahaa qooqay waana xaqiiqo jirta runtii dee iyadoo maanta caalamkan ay noolnahay la yidhaahdo waanu ilbaxnay oo reer magaalnimana way jirto ayaa reer magaalnimo ay in badan sheegayaanba haddana waxaa dadkii wadamada gaalada ku noolaa ee u hijrooday ama ha ka shaqaysteen ama qaxunta ha ka ahaadeen kuwoodii tegay ee quufla dhacay ama ashahaadaduba ay ku dirqi tahay ayaa lagu haystaa magacii ayaa lagu haystaa oo kol haddii la arko maxamed cabdullaahi aragagacyada noocaas inta kor loo eego ka jawaaskiisa iyo baasaboorka hayaa ayuunbuu isku laabayaa isagunbuu eegaya macnaha wuxuu moodaya inuu kusoo qarxayo marka cumuuman waxa weeyaan waa dhib jira weeye dhib jira dhib jira walaqad ikhtarnaahum buu ilahay waanu dooranay reer banu israa'iil calaa cilmin annagoo og inay istaahilaan doorasho cala alcaalamiina baanu ka dooranay wa aataynaahum waxaanu siinay min al aayaati aayadaha xaggooda waxyaabaha awoodaha la muujinaya maa shay baanu siinay fiihi dhexdiisa balaa-un mubiin uu ku sugan yahay imtixaan muuqdaa imtixaan muuqdaa marka halkaa waxaa kaaga muuqda reer banu israa'iil bal eeg wakti waktiyada ka mida baa ilahay uhi caalamkii waktigaa joogay waanu ka dooranay dad la doortabee haaya markii dambena waxay noqdeen dad loo cadhooday oo mu'miniinta la yidhi ilaahay ka magan gala siraada aladiina ancamta calayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذين إيا مالين با شنجر إيا انتي أوشر ما كانوا تكرينين فاتحة آخرين أبا إلها كوان لقد قبين لين لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم حاسب الله قد خصوصا صرنا ووضا عضلين ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه معناها ضد كان الدين الآن وبيع عريسته دين الآن iyo alla ka fogaansho ilaahay iyo rusushiisa iyo diintiisunbay ka gacmo taagteen ay diideen halkaa waxaa kaaga muuqday marka ummaddan ilaahay uhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas dee sifooyin baa la raaciyay kol kasta oo dadka diinta ay ka xoog siitaan ay ka dhacaanba xagga nacdasha iyo cadhada alle iyo fogaanshahay usii dhowaanayaan ilaahay iyo dadka waxaa ka dhexeeya inay addoommo u noqdaan abtirsiina kama dhexayso kuwanba iyadoo la tilmaamay in la doortay baa loo cadhooday innagana iyada oo la tilmaamay khayrul umam in lam inaynu nahay ayaa shuruudii marka la waayo aafaadkaas uu iman karaa idan markaa isdhigasho iyo isku halayn iyo aniga aniga ah oo markaa ummadii ku aftirsanaya maya halkana ilaahay wuxu uhi wa aataynaahum min alaayaat aayadaa la siiyey wax aayada baa loo quuray maa fiihi balaalu mubiin wax imtixaan caddi uu ku sugnaa malab miyaad aragtay ummad laguma hayo ummadeennan dee malab iyo waxay raashin uun moorgaraysan uunoo la soo dejinayo oo qof walba loo loo qaybinayo uun oo ilaahay soo kariyo aan danba lagu shirinba ayaa loo keenay waa aayaad imtixaan caddi uu ku sugnaa iyo daruuro loo hadheeyey iyo qodo iska dilaacay iyo ilo biyo ah iyo kullu dalik waa balaa-un mubiin balaadani waa nicmo cad bay ahayd laakiin nicmadii baa lagu lagu imtixaano way ku fashilmeen إن هذا بو إن هؤلاء بو لهير كون قال ذي لا يقولون وحيرنا يعني إن هي ما يهانين جريبا إلا موتتنا الأولى وجريدا يدي هرم وما نحن بمنشرين نلا منصا نولين يوم آخرة بمجرتي جريدنا تنو بكل ما فأتوا بآرائنا أضياش يكينا بإلى هذا نمنكي قالت إن كنتم صادقين هدا كرهن شيء إنسان آخرة تصابحا bal imikaba soo nooleeya hebel iyo hebel oo xabaalahan makaha ka soo baxeen bay ku yidhaha nebiga alla wuxuu ihi ahum khayrun ma iyagaa roon oo la qaatay am qawmu tubbac mise tubbac qoladiisii waladiina min qablihim iyo kuwii ka horreeyey kuwii ka hor qawmu tubbac iyo kuwii ka horreeyey kuwaasiba waa la halaagay manay soo noqonin talow kuwani may dhaamaan may kuwiin bay la mid yihi ahlaknaahum waanu halaagnay kuwaa hore innahum kaanuu mujrimiin dembiilayaal bay ahaayeen wax kastoo dam cid kastoo dembiilaana kaftii ma yaalla cirbaha la goynaya ilaahay waddaduu ka duwaya innahum kaanuu mujrimiin marka tubacna dee wuxuu ahaa nin reer yamaneeda boqortooyooyinkii ka jiray yaman cidda madax ka noqota kaanuu yusamaa tibaac tubacyaa la odhan jiray boqortooyooyinkii ka jiray meeshan la yidhaha room iyo roromna waxaa iyagana la odhan jiray reer room ama reer yurub kuwii ka jirayeyna kayaasira kuwii boqortooyadii kale ka jiraysay xaggaa iyo meeshan la yidhaahdo faris iyagana waxaa la odhan jiray kayaas kayaasira ayaa la odhan jiray kisra kayaasira qaysar kayaasira tibaac magacyaashaasay lahaa kuwii masarna faraacina marka tubac waxa uu ahaa isaguna nin boqortooyinkaasun ka mid ahaa isaga iyo qoladiisii markay gaaloobeen baa la halaagay kuwana waa lamid taariikhdiisii way hayaan waa yaman waa ka agdhow yahay waa ogin wamaa khalaqna samaawaati maanaan abuurin samooyinka walarda iyo dhulkaba wamaa baynahumaa iyo inta ka dhexaysa laacibiina anagoo ciyaarayn xikmad darro umaanaan abuurin baa ilaahay uhi waa run maa khalaqnaahumaa umaanaan abuurin ilaa bilxaqi baanu ku abuurnay buu ilaha yidhi xaq iyo cadaalad iyo xikmad iyo tijaabo dadkan la eegaya kooda camal wanaagsanaada aakhiro dambayso la xisaabin doono ammaanada ilaahay oo la doonaya inay gutaan diinta ilaahay iyo dhulka ilaahay iyo dadka ilaahay oo laysu daayo walaakina akharahum laa yaclamuun intooda badani mase garanayaan ina yowma alfasli maalinka kala saarka qiyaamada laydhaha miiqaatuhum ajmaciin waa waktigoodii miiqaatuhum waa kii loo mudeeyey ajmaciina iyagoo dhan meel ay u wada mudaysan yihiin weeye o ay ku socdaan maalinkan ilaahay dadka uu kala saarayo way isku murgeeno way murmeene waa maalin la kala dirayo yowma maalin weeye ama yowma maalin xus laa yugnii aanu kordhin doonin mawlan mid xigtaahe can mawlan mid kale oo xigta a shay-an waxba kuma kordhinayo ama laa yugnii waxba kama tari doono mawlan can mawlan midka horena waa faacil ka dambena waa majruure laakiin de waa ismu maqsuura labada sabasaasunbuu ahaanayaa laa yugnii waxba kuma tari doo laa yugnii shay-an waxba kuma tari doono ama waxba kama tari doono labadaba waa la odhan karaa mawlan can mawlan mid xigtaahi kiisa kale xigtada ah waxba kuma tarayo nafci uu ku kordhinayaa ma jiro wixii dadku ifkii markay joogeen ninka baada ama waa la kaalin jiray ama waa loo goyn jiray ama waxun baa la siin jiray wixii ma yaallo balaayana kama joojin doono walaa hum yunsaruun loona hiilin maayo ilaa man raxima allah cidda ilaahay u naxariisto mooyaane kuwa ilaahay u naxariista iyagu waxbay isku tarayaan way isu shafaaco qaadayaan maalinta fadligoodana ilaahay uu isu raacinayaa jannada innahu ilaahay huwa alcasiizu araxiim isaga awood iyo naxariisba leh cadowga casiis buu ku yahay markuu madaxa jabinaya raxiim buu u yahay owliyadiisa wa kaana bilmu'miniina raxiima cadowga siduu ilaahay u galo ayuu xusoo waxa uu rabbi yidhi ina shajarata zaquum geedka shajaratu zaquum la yidhaahdaa dacaamu lafiim dembiilaha raashinkiisa wey xataa rabbi ma odhanin dacaamu ahli ljaxiim laakiin wuxuu yidhi dacaamu lafiim macnaha waxaa lagu tilmaamayaa naarta waxaa lagu galaa inuu ismiga yahay geedkan inaad ehel u noqoto raashin kuu noqdo waxa keenaana waa ismiga ismigana ka tegiddiisa iyo samayntiisa adahaya kalmuhli buu la mid yahay naxaastoo kale ama kalmuhli kacakari zaytna way tilmaamaano saliiddu marka la dhalaaliyo daamurka gunta isugu hadha ee qushka ah la miirayo la reebayo yaqli fi lbutuun yaqli waxa uu ku karayaa fi lbutuuni caloolaha ka kalyi lxamiim biyuhu say isu laba rogaan oo kale lalla marka gudaha iyo qaaxada loogu shubo ayay gudaha isku rogayaan khuduuhu buu ilaahay leeyahy qabta kamaan dawstiisii baa ilaahay u diray iyo malaa'igtii oo wuxuu leeyahy zabaaniyadii qabta factiluuhu ujiida ilaa sawaa'i aljaxiim ilaa naarta salkeeda ha lagu wado naarta gunteeda uma subuu waxa a ku afrogtaan fowqa ra'sihi kan dembiilaha ah dushiisa min cadaabi aljaxamiim cadaabkan kulul gudihii baa kulayl loogu shubay meel kulul baa la jiiday dushana kulaylha lagaga shugabaa ilahay u leeyay dhan walba ha ka moofoobo duq baa lay dhadhami innaka adigu anta adigu alcasiizu alkariim waxaa tay kii wanaagsanaaye iskama fiicna casiiskii awoodda badnaaye kariimka ahaa ee fiicnaabaa dahay waa ku digashaa laydhaha cisina ma jiro karabna ma jiro maanta laakiin qof aan wax aanu haynin aad ku sheegtaa waa ku digasho nooc cadaaba weeyaba ina haadaa buu ilahay yihi kani maa shay weeye kuntum a ahaydeen bihi tamtaruun kuwa ka shakiya kuwa ka shakiya sidaasaa markaa looga dhigay kuwii iyaga ahaayee mujrimiinta abaalkoodii bal kuwa kalena e awliyadii ilahay haddaad cadowgii aragtay sida loo abaaliyey awliyada abaalkoodiina waa kan labadan qolo labadan qolo qur-aanku aada buu uga waramaa iyo isbarbardhigooda marka shay laguu sheego yucrafu shayu biriddi shayga had iyo jeer waxaa lagu gartaa ka ka soo horjeeda de imika lagu sharxa uun madow laakiin weligaa aadan aada caddaanun arkaysay hore u fahmi maysid laakiin marka maalin iyo habeen isugu xigo isugu kaa xigo ayaad gala mid waliba wuxuu yihi haddii aada macaanun weligaa taqaanoon qaraadha arag lagu sharxi kari maayo laakiin labada marka la isu kaa barbar dhigo ee aada taabataad garan ilaahay baa isbarbar dhigay oo horteena keenay si cajiiba إن المتقين كوا هر أثيم بها الآثمين كوا لنا إن المتقين بها إلهي لكوا إلهي كعب في مقام أمين مال حسلون بي عقد اكتاني الدقين مال حسلون حسلون ذو مهم هل كان ولا قحية ولا ورورسية ضدك بكبابنا بي وذقشينا وحقا يا مجر في مقام أمين في جنات وعيون بيرس أي كسوغين إلى بيئة يلبسون وحا حرانا من سندس واستبرق waa xariirta qaybta hoosta laga xidha iyo qaybta dusha laga xidha jilicsan iyo adag mutaqaabiliin kuwa iska hor jeeda weeye oo farxadda waxaa ka qayba axbaabta iyo ehelka iyo ummadda isku sin bannaan tihiinoo is wada sheekaysataan oo qalbigu ku raaxaysto ilaa haddii meel keliga aada gasho nicmaduba kuu dhadhami mayso kadaalika buu ilaahay yidhi sidaas weeye arrinku alamru kadalik oo xaqiiqo ilaahay idiin sheegay wazawajnaahum waxaanu ku lamaanaynay بحور عين دمر على العض يدعون فيها وحوي لنا ينتنذا دحيذا بكل فاكهة خضرات كسته خضرات كسته آمنين يقو حسلون ولا قد بلابا ولا قد بيسين حسلون هو مهم لا يذوقون فيها مدى من يان الموت جاردة إلا الموتة الأولى جاردة هرم ويان مرم بيصار انت ما جرى ما شدم وكنا بيقول تلمامي عليه الصلاة والسلام جاردة لفتقى ديبا إلا جورعين ahlu naar iyo ahlu jannaba iyagoo arkaya dabeedna wuxuuna laleeyahy wax dhimasho dama ma jiraan kuwana una calafsada halkiina kuwana una calafsada halkiina janno iyo naarba warkuba u dhammaaday wawaqaahum ilaahay wuxuu ka ilaaliyey cadaaba aljaxiim naartaa cadaabkeedii fadlan min rabbik waa dheeraad ilaahaaga xaggiisa ka yimo alla fidiyey daalika taasoo la helaa dheeraadka iyo jannadaasoo la helaa huwa alfawzu huwa alfawzu alcadiim huwa alfawz kaasaa horumara alcadiim oo weyn فوزك هلك أتكفى إلي سنة سنة لقوت الماية وقرآنك فإنما يسرناه قرآنك وحا نكسها لك باللسان كاللغة دارة لعلهم يتذكرون سيادتك هو أن توبان لغة دارة لقوسها لي عرب كاقا لقوسها لي إن أدتك هو يفتيمسا وعرب كاقا لقوسها لي إن لغة دارة لقوسها لي اللغة العربية واوحي لها وكسها لي ولقو فهميه فارتقب سوق إنهم مرتقبون إيقنا ويسوقيا حال السوقيا waxa soo socda ee kollayba aan gafaynin ee ilaahay qur-aanka dhexdiisa uu ku yabaahay marka adigu waad aaminsantahe waad arki doontaa sida ugu dhacay iyaguna ha sugya suuraddan iyadana la idhaahdo suuratuljafiya waa suuraddii shan iyo afartanaad tartiibka habka isu daba yaalaan suuraduhu waa toddobiyo soddon aayadood horeynu u sheegnay muxtawaheeda oo waxyaabahay koobsato bismi illaahi araxmaani araxiim xaamiim allahu aclamu bimuraadihi bidalik تنزيل الكتاب قرآن كسودتشنتي من الله العزيز الحكيم إله حكمتي أود بلا حقي سكيمي إن في السماوات والأرض سموين كي يدرك وحكسوغا لآيات للمؤمنين على موين واوين با ذاتك إيمان كلا أغسوغا يعشر أي أخريا سيدة قرآن وأخريا ركلا حوتين يا إيمان كودا تصين يا أود إلهي وفي خلقكم أبوركين iyo wamaa yabuthu waxa ilaahay uu ku faafiyey dhulka dhexdiisa oo min daabbatin xayawaanuuna aayaatun liqowmin yuuqinuun qolo yaqiin leh oo wax rumaysanaya oo wax ka daadegayaan kuwaa cas astaama iyagana ugu sugan abuurkiina waa abuurkeenaaba dee cashar inoogu filanba xubin xubnaha ka mid ahunbaaba waxqabadkeeda iyo siduu ilaahay u salaxa ayaaba kuugu filan xayawaankuna in badan baa qur-aankuu tilmaamaaye qofka diraaseeye dhugta ee xadaa'iqooda iyo meelaha ay joogaan ugu tagaa aayaad badan buu arki doonaa wakhtilaafi lleyli habeenka macnaha halkaa hore raacsanta wa fi ikhtilaafi lleyli waannahaar habeenka iyo maalinka isweydaarkooda iyo wamaa anzala allahu min assamaa'i waxa ilaahay xagga kore uu ka soo dejiyey oo min risqin ahsaaqaduuna nooc walba leh ama madarkiiba ah fa axyaa bihi alard wuu ku nooleeyey dhulkii bacda mowtihaa intuu dhulku dhintay oo madarku ku shubay dhulka dhulkiibuu ku nooleeyey وتصريف الرياح إيا دبائلها اسويدار كودا دبائلها اسويدارانيا ويقد قدوميا أفر تجهي كوريقيا انت لو ضمبا آيات با وصغا لقوم يعقلون قل يا وحكا دادك يعني وحرميسانا عقلنا عقل إلهي وسيسي وراكسان استعماليا تلك تعالى إذن حصي آيات الله وي نتلوها عليك بالحق نبي محمد وحق بان كوكو أخرينا أنا كو سودة كوكو أخرينا حق فبأي حديث وركبي بعد الله إلهي الدبدية وآياته يؤمنون الرميسانية انتو إلهي ورمي انتو كو سودة آيات بل وركب دنبي قادنا يا واكي إلا وحلا لا يابا ومصيبة وين قفك إلهي ورمي إيه دقها ka furaystay ee ciddii kale u warrantay ama shaydaan ama cid kaleo ehel u ah shaydaanka ehel u ah wax ka dhagaystay sida qurtubi iyo kayruhuba ay asbaabu nusuulka ku tilmaamayaan aayaadkan soo socda abijahal bay kusoo degeen inkastay caam yihiin oo ciddii noocan u dhigan ee sidaan u dhaqanta ay caam yeelayaan nebiga haddii ay kulmeen calayhi salaatu wasalaam nebigu wuu la hadlay ninkaasoo waxa ui ilaahay waxa i amray inaan ku idhaahdo awlaa laka fa awlaa uma awlaa laka fa awlaa aayaadka hanjabaada sheega inaan kugu dul akhriyo halkaasuu u boodayo indhuhu giir ka kiciyo markaasaa waxa uu leeyahay waad og tahay ninka awoodda badanayna ah afka hadduu gacanta geliyo meeshan ka yeedhana in gug la isku soo odhan doono adiga iyo saaxiibkaaga ku waxyoodaaba maxay dhintiin ama maxaa taraysaan isagoo ilaahay ujeeda dabeetana ilaahay aayaadkan uu soo dejiyey waxaa kaloo jirto kasii horreysay in aayaadka laftooda markuu nebiga ka dhagaystay isagiiyo weliid muqiira markay iswaraysteen uu ka garaabay oo uu yidhi aayadahani waa run shaygana maxamed akhriyaya waa run buu haddii layidhi maxaad u raaci weydayna wallaahi hablaha yaryar baan diidayaa buui inay ku sheekaystaan xoogaa kisra ama in calaf ah in dhaameel ah ayuu ka qaatay maxamed taasaan diidaya in la yidhaahdo oo dadku ay igu sheegaan sidaa dart oo la yidhahdo ninkii dhammaa diintii aabayaashii wuxuu u bedelay xoogaa adduunyuu maxamed ka qaatay markaa waxa ay noqotay buui inaan ku adkaysto taydii hore وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ويل هلاك لكل أفاك مد كستؤب بين أبو رد بدن بوسقنا أثيم دنبيل يسمع آيات الله إلهي آياتي سودة جيسنا يا قرآن كن نبي محمد أخريه تطلع عليه يضل أبو أخريه ثم يصر وحأو سيد دائما يا حمان تيبو سيد دائما يا مستكبرا إسقو إسوينين يا كأن لم يسمعها لما ورأينا مقلبا فبشره بعذاب أليم عذاب كل لغو بشاره وإذا علم من آياتنا شيئا آياتها يغا كلك وحكم مقله اتخذها هزوا وح وكل الدلابو كدغنيا وسوك قران كاشي وسوك محمد سدايري وسوك سدايري واسكهر منيا آيات كوتيس جيسيا أولئك كوا لهم عذاب مهين عذاب دليا أيلين من ورائهم جهنم نارت جهنم الله إلا كهريس ولا يغني عنهم وحبنا كما تري دون ما كسبوا وحي اي شقيا شيئا وحبا حلا وحي وحصو صارين وحبا كما دفاعي دونه ولا ما اتخذوا يا وحي اي سميستين من دون الله انت الله كسكيس اولياء الهي على كدكتين ادونك شقيستين يا الهي شي عابدين منا وحبا كما تري دونه ولهم عذاب عظيم عذاب وين ويلين الله وحي هذا هدى قران كان وهنون والذين كفروا بايات ربهم kuwii ka gaalooday aayadaha ilaahooda aayadihii hanuunka ahaa kuwa diiday ka gacan taagtay lahum cadaab cadaab bay leeyihin min rijzin aliim oo kulayl daran xaggii ka ahaaday rijsiguna waa cadaabun cadaab kulul cadaab ka ahaaday kulayl daran xaggii الله إلهي الذي إلهي ويسخر لكم البحر بدو إذين سهلا لتجري الفلك فيه سيدويه دحمران بأمري أودي سايقو دحمران يأكلان شيس ولتبتقوا من فضله يا ديرات كيس سي او راتستان ديرات كي الهي لي ولعلكم تشكرون يسي او ما هاد نقدان ونعمه كستو اد هشو واحد دبا يالا ما هاد نق لغا دونيو وسخر لكم وحو الهي دين سهلي او ودين دياريي ما في السماوات وما في الارض حلا وحن كسغن سموين كي دولكوا جميعا السغودن منه حقيسه كيمي انتوا ويدين سهلنت marka macnaheedu waxa weeye koonku wuxuu ka dhigay guri la dhisay casuumad lagu diyaariyey malqacadihii iyo fadhaaladii la duldhigay la darsanayo markaad afka iska biisan waxaad istaheshaad mudantoo lagaa doonayaa uun alxamdu lilah inaad kii kuu diyaariyey kuu salaxay inaad ku mahadnoodo dii kale yaa ku casuumay ee wixii si aada cunto ee ku ikraamee ku maamuusay aada ku gacansaydhaad dafirto ama aada weelkii foororiso waxaa loo arkayaa qof waashay oo aan caqliyad lahayn iyo fikirtoona إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون أرمها صورا إلهي وسخره وحكسوغا آياته awoodaha alla muujinaya nicmadiisa muujinaya ciddii fikraysa wey kii aan fikrayna lama sheegin waa anbaday marka laba jeer baa ilaahay ku celiyay sakhara lakum wa sakhara lakum taasina waxa ay tahay waa imtinaanka ilaahay oo galad sheegashada ee badinaya wey قل waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow liladiina kuwii waxaad ku tidhaahdaa aamanuu alla rumeeyey yakfiru ha isaga dhaafeen liladiina kuwii ha u dhaafeen laa yarjuuna ayaama allah ilaahay maalmihiisaba aan ka cabsanaynin liyajziya qowman si uu qolo ugu abaaliyo bimaa kaanuu yagsibuun camalkay samaynayaan si uu ugu abaaliyo dadka muuminiintii ha isaga dulqaateen kuwaan kuwa sunnada ilaahay ka dhacsan cadowga siduu ilaahay ula dhaqmo kuwa aan eegayn ayaam allah ayaamullahi waxa weeye maalmaha ilaahay uu mariyo kuwa musiibada uu ku ridayo ee isaga ka soo horjeedsaday waa ayaam allahi wey laa yarjuuna laa yakhaafuuna ayaam allah wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas maalmii baa saa u wareegaya tijaabada dadku ay marayeen shar iyo khayr ba ay la kulmayeen ayaamaha alle ee soo socda qiyaama uu gebagabayn doono kama cabsanayaan kuwaa isaga dhaaf oo ka jeedsada liyajziya qowman bimaa kaanuu yagsibuun maalmaha waxaa ka mid a maalinka ilaahay u abaalmarin doono cid qolo wixii ay shaqeeyeen uu ka abaalinayo man camila saalixan marka ka jeedsada oo iska daaya oo ka hadha waa intii aan la farin jihaadka markii dambena lagama hadhin ilaa ay waddada ka baydhayeen waa lagu hinjiyo waa kii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu ay la dabagaleen seerta man camila saalixan cidda camal wanaagsan samaysaa falinafsi naftiisuu u sugnaaday waman asaa-a ka xumaan sameeya fa calayha naftiisuu saaran ilaahay waxba maad yeelin uma ilaa rabbihim uma ilaa rabbikum turjacuun ilaahaynun baa laydin horgeynayaa qof waliba wixii uu sameeyey oo rikoorhka ku jiroo diyaarsan walaqad aataynaa xaqiiqanimaa waxaanu siinay bani israa'iila qoladaa alkitaaba waalxukma waalnubuwa kutub lagu soo dejiyey iyo axkaam la baray iyo nebinimo rusushoodii la siiyey warazaqnaahum min adayibaat arsaaqado wanaagsan oo badanna ilaahay waa u fidiyey oo qur-aanku aada uga warramay suuratu lbaqara iyo acraaf iyo aad ka akhriyi karayso wafadalnaahum cala alcaalamiin caalamiintii wakhtigaasaanu ka dheeraad siinay waanaynu soo tilmaynay intay ilaahay ogolaayeenun inay ammaanta lahaayeen wa aataynaahum waxaanu siinay bayinaatin min alamr waxyaabaha cadcadoo diinta ka mid a diinta ilaahay waa u kala dhigdhigay xalaal iyo xaraamba ma'muur iyo manhiba wixii laga doonayo wixii loo diiday bayinaatin min amri diin arrinka diintu iskumuu jirina waa loo kala caddeeyey fama ikhtalafuu ismay diidin ilaa min bacdi maa jaa'ahum alcilmu waxyigii samaawiga ahaa markii uu yimi unbay isdiideen bagyan baynahum xadgudub iyo gardarro iyo kibir dhexdooda ahaatay awgeed macnaheedu waxa weeyaan baqiga noocana iyo kibirkan iyo khilaafkani inuu uruuraabay ahayd markii cilmiguu yimi ee diin midaynaysa oo loo noqon karaa kolkii ay timi inuu uruuraabay ahayd dadkoo diin leh oo waxyigii samaawiga ahaa haysto oo iskhilaafaa ceebtay leedu nasku bayaaminaya ina rabbaka ilaahaagu yaqdii baynahum yowma alqiyaama daraarta qiyaamaha waxa uu ku kala xukumayaa fii maa kaanuu fiihi yakhtalifuuna waxay ku muransanaayeen ilaahay baa ku kala xukumaya maxaa mid adhaxda ka jabaya maxaa mid fashilmaya iyo mid guulaysta intaba uma intaa kadib reer banu israa'iil intii rusushaa loo diray waxigaa lagu soo dejiyey jacalnaaka waxaanu ku yeelnay nebi maxamedow calaa shariicati min alamr calaa shariica baad ku sugantahay wadacab shareicada iyo minhaajka iyo sharcada iyo waa jidka furan ee aan lahayn kurtimo iyo kodo laga dhacayo iyo qalqalooc toona wadacad baad ku sugantao min amri min amri diin diinta arrinkeeda warcad baad kaga sugan tahay iyo waxay samaawi oo lagu siiye fatabichaa wadadaa raac islaamka walaa tatabicha raacin ahwaaa aladiina laa yaclamuun kuwa aan aqoonta lahayn rabitaankooda imaa inay dadku diinta samaawigaa raacaan wa imaa inay hawada raacaan marka ilaahay waxa uu farayaa wixii diinta ka soo hadhay inuu hawo yahay wax badanoo ku baaqayaana ay jiraan in laga hadha ay tahay والله أعلم